magaalada kismaayo ayaa toddobaadkan lagu soo bandhigay nin sagaal iyo toban jir ah oo lagu magacaabo deeqow cali ukuusow oo la sheegay inuu ka mid ahaa afar nin oo weerar ku soo qaaday bartamihii sanadkii tegay hoteelka cascasey ee magaalada kismaayo ninkan ayaa lagu xukumay xukun dil ah baaritaankiisa ayay maxkamadda ciidamada ee jubbaland sheegtay inay socotay muddo sanad ka badan oo uu dhaawac ahaa saare cabdi axmed ayaa qadka telefoonka ee magaalada kismaayo kula xiriirtay kornel bashiir xareed oo ah garsooraha koowaad ee maxkamadda ciidamada milatariga ee jubbaland
salkaan usoo dhacay waadogeyd waxay ahayd sanadkii hore laba kun toban iyo sagaalkii bishii toddobaad laba iyo tobankeedii saacadda markay ahayd kow iyo tobanka saac galabnimo hoteelkii cascasi oo hadda loo baxshay madiina dad fara badan oo halkaasi deganaa oo qaar shacabahoo u tegay inay shaahiy wax ka cabaan iyo qaar deganaa ayaa halkaas ku nafwaayey oo labaatan iyo lix qof gaarayo waad la socotaa dadkaasi dee weerar waxaa lagu qaaday naxariis darro ah oo shabaab ka dambeysay oo ay sheegteen gaari isnidaamin ah iyo rag uu ka mid ahaa ninkan hadda aan shalay maxkamadda la saaray ay weerarkaas ay qaadeen markaa saddex afar bay ahaayeen saddexdii kale meeshaay ku dhinteen ninkaasna nolol baa lagu qabtay waa gartay waayahay dad badan waxay isweydiinayaan bashiirow waxaa jira su-aalo badan oo arrintaas ku gadaaman oo ay ka mid tahay in ninkan iyo kooxdii sida dadka kale la shaqeynaya ee gudaha gobolka jubbada hoose ama jubbalandba kala shaqeynayay maxaa loo heli waayey xaggee laga soo abaabulay su-aalo badan oo laga jawaabinaa jirta adinkana aada ka jawaabin marka asagana aan laga sheegsiinin oo laga hadalsiinin marka maxaad uga jawaabaysaa walaal sahra waa laga hadalsiiyey ninkan waa dhegaysanaysaan malaynayaa ninkan wuxuu yidhi jilib baan kasoo baxnay afar baan ahin waxaan garasa meesha la dhaho baqdaad baan afar habeen baranay ninka macnihii gaariga sarxiska ninka waday iyo nin amiir ah ayaa meesha hoteelka sii bariyey oo calashaan hoteelka calashaan imaaday oo ka sheehay kabacdi wuxuu yidhi annaga nagu soo laabteen annagana saasaan toos ugu soo baxnay marka ma aha wax laga dhex abaabuliyay magaalada ma hadalkiisa waa degeystaan umalaynaya waxa weeye jilib bay kasoo baxeen baqdaad bay ku nasteen oo gaariga qaraxa lagu diyaariyey baqdaad bay kasoo baxeen kasmaayo saa kusoo galeen marka intaas yaa kala shaqeeyay inay soo gudbaan dabcan jilib iyo kismaayo boqol iyo labaatan kilomitira intaasoo wado iyo jidgooyooyin ay u yaalaan jubbaland ciidamada xataa kuwa kaleto ajaanibka oo dhexaa ku jiro siday ugu suurowday inay waxaasoo dhan kusoo gooyaan oo ay gudihii magaalada weerarkaas ka geystaan wallaahi dee su-aalahaas waxaa la weydiinahaa waxaa la weydiinayaa dadka saraakiisha qaabilsan amniga su-aalahaas la weydiinayaa way u suura gashay kolley hadda inay falkaas fuliyaan dad de ilaahay uu saacadooda qornaynda oo magaranaysaa xagga ilaahay inay ka dhintaan kasoo dhammaateenna way galaafteen ma garata waa garta marka hadda lama dhihi karo say ku imaadeen lama dhihi karo meelo badan oo soomaaliya ama koonfurta soomaaliya oo falkan ka dhacaa fal hadda ku cusub koonfurta soomaaliya ma aha laakiin kismaayo waa markii ugu horeysay hotel ama dad intaa la-eg lagu xasuuqa hal maalin ah waa gartay bashiir bal waxaad iga warantaa marka gudaha hoteelka marka ciidamada ay ugu galeen dagaal ayaa muddo laga bilaabo galabkii ilaa iyo subaxii dambeeto ilaa iyo duhurkii gaaray oo nimankan dagaalkii subaxnimada waagu ku bariyey marka intaas xabadii dhaceysay hoteelka waxaa ku jiray kaamirooyin aada u waaweyn kaamirooyinkii waxay duubeen iyo muuqaaladii ma lasoo bandhigay waa lasoo bandhigay oo kolley burburkii iyo wixii khasaare ay geysteen waa arkayseen baan malinaya laakiin nimankan meesha ay galaanba waxa weeye meel baabaa oo lamadegaan ay u ekaanaysaayo de marka horeba holca iyo magaranaysaa wax oo sawirkii meesha dhan foolxumeynaya baa marka hore lagu dhufanaya ha muuqaaladii koowaad ma la helo oo ayagoo weerarka geysanaya ah maxaad usoo bandhigi weydeen muuqaaladii koowaad siday wax u dhacayeen ah sida hoteelada xamar oo kale markii al-shabaab ay gelayaan ama weeraro ay geysanayaan loo soo bandhigo may taasi waa weli kolley annaga maana arag muuqaaladaas kolley laakiin iyagu socodkay socdeenba waxa weeye dadkii barxadda joogay iyo dadkii irida joogay bay meesha ku laayeen ciidanku aad bay u dadaaleenoo waa laga gaaray oo meesha laba dabaq ba ku taalla hoteelka dabaq ka mid a ciidanka markiiba fuulay iyaguna dabaq bay ku jireen kale dagaalku wuxuu ka socday un labada dabaq oo labada ciidan ka kala diridayeen oo midka iyagay ku jireen iyo midkan ciidanka jubbaland ay ka dagaalamayeen marka wax oo dadkii ay marka hore ay laayeen fiidkii hore ee markay meesha galeen mooyaane wixii ka dambeeyey iyagunbaa isdifaacayay oo bamgacmeed iyo waxyaalaha isticmaalaya ma garata waa garta marka bartilmaameedkooda yuu ahaa ma idiin sheegay sidaas bartilmaameedkooda kolley waa dhegeysanaysay wax oo aan jirin baa lagu soo howlgeliyey oo uu leeyahay diyaaradaha duqeeyo ma garanaysaa shabaab ninka soo diraha iyo meesha degan wax noocaasa dadkaan dad la khaldaayo waayo oo magaranaysaa aad is leedahay maskaxdii bini-aadanimada ama magaranaysaa garashadii oo dhan baa in la moodaa in ay qofka ay ay ka maqan tahay markuu macnihii uu falalkaas sameynayo waa qof oo xisaabtamayo ama wadankan dad islaama degan soomaali baa degan hoteelka soomaali baa leh magaranaysaa macnihii wax wax aan jirin baa lagu soo howlgeliyey oo hadhow markii mid walbana dhagaha arifon arifon baa ugu jiro oo magaranaysaa wuxuu ku leeyahay intii wax dhacayeen waxaan maqlayay iyo waxaan ogahayay iyo wax midna ma laha waa gartay milkiilihii hoteelka iyo cidaad la xiriirteen oo sida baaritaanada ay u socdeen ayaga laftirkooda qayb ka ahaa ma jirtaa dadkii ugu kiraysnaa hoteelka maya arrimahaas anaga maana samayn
hadda toogashada goormay dhacaysaa ninkan sagaal iyo toban sano jirka ah fal toogasha ayaa lagu xukumay marka goormaa laga yaabaa in falkaasi uu soo gabagaboobo raggaasi la xiriira kolley waa la shaacin doonaa haddii la yidhahdo maalinta ay lagu fulinayo dilka waa la shaacin doonaa laakiin mid hadda anigaan ka jawaabi kara ma aha maalintaas kama jawaabi karo hadda kuma dhihi kara xilli hebel baa lagu fulinaya kuma dhihi kara laakiin wuu xukuman yahay oo waxa weeye waa waa waa qof xukuman oo hadda jooga waayo kaasi waxa uu ahaa korneel bashiir xareed oo ah garsooraha koowaad ee maxkamadda ciidamada milatariga ee jubbaland wuxuu u waramayey wariyaha v o e da sahre cabdi axmed